gudoomiyaha gobolka qoraxey ee dowla deegaanka soomaalida itoobiya shaafi maxamed cabdi ayaa xiriga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay deegaanka la-asdharkayn leh mashaariicda xiriga laga jaray ayaa waxaa ka mid ah xarunta maxkamadda degmada xarunta xanaanada xoolaha iyo xarunta booliiska magaalada la-asdharkayn leh shaafi maxamed cabdi gudoomiyaha gobolka qoraxey ee dowla deegaanka soomaalida itoobiya ayaa ka warbixiyey xereg jarka mashaariicda joognaa degmada laasdankhayre oo ka mid ah degmooyinkii dambe ee gobolka qoraxay maalin markii la fiiriyo maanta waxaan u nimaadnay shaqooyin ay ka mid yihiin mashaariicihii sanadka laba kun iyo lix tobanka la qabtay kuwoodii hardig projectga ah inaan maanta xariga ka jarro maamulka degmada laasdankhayre aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa qaabka ay u maamuleen mashaariicdaas iyo sida caddaanta leh maaragtay ay ay waajibaadkoodii u guteen waxaan xarigga hadda ka jarray oon soo booqanay ilaa iyo sideed mashruuc oo dhismo ah oo ay ka mid yihiin xarunta caafimaadka guryo loo dhisay housing staff ama meesha shaqaalu seexan lahaayeen maadaama xarunta caafimaadku ay ka yar baxsan tahay magaalada si ay shaqaalahaas ay heeganka ah ee emergency ka shaqaynaya ay u dhex joogaan goobtooda ayay ugu talagaleen waxay kaloo soo iyadoo mataqaanaa ballaarin ku sameeyeen goobta maxabiista lagu xidhay stationka oo marka horeete ay ciriir ku ahayd ay u ballaariyeen qabta haddaan joognana waxaa weeye maxkamadda shareecada iyo maxkamadda dastuuriga oo iyadana mataqaanaa ay xafiistay ku shaqayn lahaayeen ee jiloodkiiba loo sameeyey waxay kaloo sameeyeen kabta dhallinyarada ku madaalanayeen iskuulka ballaarin baa jirta sideed mashruuc oo muhiima marka waxaan dhihi karaa miisaaniyaddii bulshada loo qabtay sanadkan si fiican oo muwaadinimo leh bay maaragtay uguna tashiileen uguna qorsheeyeen laga soo baxay dhammaan degmooyinka o dhan waxaan ka sugaynaa inay mataqaanaa sanoo kaleete maadaama gebagabadii sanadkan ku jirno loo xarig jaro mashaariicdii socotay sidoo kaletana midyahana loo isticmaalo midyaha mataqaanaa laga arko waa cadcadaantii xisaabtanka weye dadka wixii loo qabtay in mataqaanaa adeeg lagu siiyo oo ay arkaan lacagtoodii sanadkan markii bilowga ah loo shaaciyey wax kasta oo mashruuc ahaa qabalayadana mashruucyo kale ka jirta hadda sandarka magaaladan joognaa waan bogaadinaynaa inay mashruucdeeda ugu fiican ama ugu muhiimsan ama lacagta badankeeda inay geliyaan sandarka degmada maadaama tahay degmadu xarun soo koraysay tahay mashaariicda xiriga laga jaray oo ay fulisay xukuumadda deegaanka ayaa muhiim u ah bulshada iyadoona loogu adeegi doono